iqaama salaati salaada oogideedana naftii la cabsiiye fa inahaa salaada camuudu diini tiirka diinka tiirkiisii weyaan tiir dhexaadkiisi wa cimaadu shariicati shareecada tiirkeedoona wa aakadu faraa'id ilmilla diinta faraa-isheeda tan ugu aakadsan waa towxiidka kadib fii muraacaati dahaaraatiha dahaaratiha fii muraacaati dahaaratiha maca muraacaati dahaaratiha dahaaradeeda ilaalinteeda lala qabo adoo salaada dahaaradeeda ilaalin waayo wa muraaqabati awqaatiha waqtiyadeeda idoo ilaalinayo lala qabo wa itmaami qiraa'atiha qiraa'adeeda iyadoo dhammaystiraayo lala qabo wa ikmaali rukuuciha wa sujuudiha rukuucdeeda iyo sujuuddeeda idigoo dhammaystiraya qalbigiina sidaa cabsiiye wa sujuudiha wastidaamati alkhushuuci fiiha khushuuca oo la daa'imo salaada dhexdeeda lala qabo waliqbaali calayha salaadii oo markaa loo jeesta xaggeeda wagayri dalika oo aliqbaalu cala allah la sameeyo wagayri dalika iyo kaa keyrkiis oo min axkaamiha salaada axkaamteeda wa aadaabiha aadaabteeda ah filjamaacaati lagu tukado jamaacaadka lagu tukado wlmasaajidi masaajida lagu tukado guryaha may in lagu tukado inaan guryaha lagu tukanina masaajida lagu tukado fa ina dalika kaagaasi shicaaru lmuminiin muminiinta shicaarkooda waa qofka muminka shicaarkiisa inu jamaacada ku tukada waa wa sunani saalixiin dadka wan wanaagsan jidkoodii waa wa sabiili lmuttaqiin muttaqiinta jidkoodii weyaan salaadii waa halkaana ku dadaala wuxuu yidhi salaada ku dadaala dahaaradeeda idinku ilaalina maxaa dahaaro la-aan salaad ma ansaxaysa laa yaqbal allaahu salaatan bigayri tuhuur ilaahay ma aqbala salaad dahaaro la-aan awqaaddeedana in la ilaaliyo waqtiga adiga aad doonta ma tukanaysid waqtigii sharcigaad ku tukanaysaan qiraa'adeeda iyo rukuucdii iyo sujuudi arkaantii in lagu dadaalo iyadana nacam iyo shuruudii waxyaabahaas o dhan khushuuca salaada dhuuxeeda in lagu dadaalo ayb jamaacaadkiibuu si gooni u sheegay oo inaan jamaacaadkii laga wahsanin marka xoogaa anagu dadkeena jamaacada xaggeeda waxaad moodaa sunnayba u haystaan nacam akaru dadkeena badankood waxay ku leeyiin salaada jamaacada sunno waayay ku leeyiin jamaacada waa waajib marka axaadiista la fiiriyo sababtoo nebiga calayhi salaatu wasalaam dad jamaacada ka tegaayo ayuu wuxuu hamiyey inuu guryaha ku gubo shay sunno ah oo mustaxab haddii la raba la samay karo hadii la raba laga tegi karo ma dhici kartaa inuu nebiga ku hamiyey inuu dadka guryaha kusoo gubo guri waxa uu maal wax lagu baabi'ina iyo naf waxa lagu banaysanaa wax waajiba un laga tegay waxay ku leeyihin marka nebigu muxuu u sameyn waaye wuxuu u sameyn waaye culimmadu dhaheen guryaha waxaa ku jiro dad aysan jamaacadu ku waajibin sida naagaha iyo ilmahoo kale saasuu u daayay nebiga laakiin adiga nebiga maa wax dembi wax qalada mau nebigu ku hamina nebiga miyaa wax qalada hamin lahaa awal waa maya midda kale nebiga calayhi salaatu wasalaam nin indhoole ah u yimid markaasuu yidhi yaa rasuul allah wax i wadaa ma haysto yidhi waqtiyada qaarkood wuxuu yidhi salaada masaajidka inaan soo aado mashaqe iyo dhibay ugu tahay markaasuu yidhi atasmacu nidaaa fii riwaayatin atasmacu liqaama nidaha aadaanka ama iqimaada ma maqlaysaa yii haabow dhahay idan fa ajibo yii soo ajiib rukso kuuma hayo yii ruksadii marka nin indhoole ah oo aadaanka maqlaayo oo waayey ma nin indhihiisa qaba mahelaayo kula tahay ma dhici karta marka salaada jamaacadu maaha wax sunnaa keliya maaha cudurdaar qofka iskale isagu dabcan waa waxaa weya cudurdaarkiisuu leeyahay laakiin qofkaan cudurdaar ulahayn maya cabdullahi bni mascuudna wuxuu ku tilmaamay takhalluf can iljamaacaat jamaacaadkoo laga haro wuxuu ku tilmaamay inay tahay min anifaaq calaamadaha nifaaqa uu ku tilmaamay oo wuxuu yidhi marka qofkii salaadaas wuxuu yidhi meelaha meel kastoo salaadaas looga dhawaaqo looga adimaayo ajiiba oo ha soo ajiibo qofku ha soo ajiibo marka waxaan is arkaynay yuu yidhi qofka iyadoo inta waina arajula la yuhaadaa bayna rajulayni waxaan arkaynan ogeynu yidhi qofka in lasoo garabgeli jiray labada garbood inta laga soo galo safka lasoo istaaji jiray oo jamaacada saa ku tuka jiray oo uu yidhi marka qof aan marka kaba hari jirin uu yidhi jamaacada ilaa munaafiqun macluumu nifaaq qof munaafiqoo nifaaqiisa la og yahay unbaa ka hari jiray marka jamaacada in lagu dadaalo jamaacada in aada loogu dadaalo weliba khaasatan jamaacatu subxi waalcishaa subaxa iyo cishaha jamaacadeeda gaar ahaan haddana iyadu waa sii daran tahay waxyaabaha marka kutubaha fiqiga qaarkood ku dhigan ama khilaafaadka culimmada qaarkood waxba yaysan kula tegin axaadiidta rasuulka meel caday ka abaartay walmasaajidi masaajida in lagu tukado marka dabcan masaajida in lagu tukado waa marka guryaha in lagu tukado ama mawlacyada lagu tukadana ma aha sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa shiicada iyo raafidada markuu ka hadlayo wuxuu dhahaa dadka khuraafiyiinta ah wuxuu yidhaahdaa yacmuruuna almashaahida mashaahidda ayay camiraan u yidhi meelaha mashaahidda qubuurta iyo ayay camiraan u yidhi wayucailuuna almasaajid masaajiddana waa tacdiilayaan masaajidda faaruqay ka dhigayaan ma joogaan masaajid qubuurtana waa camiran yihiin waxaaweya lama rabo taas oo kale masaajida in lala tukada dadka muslimiinta ah fa ina dalika shicaaru lmuminiin wa sunani saalixiin wa sabiili lmuttaqiin dadka ayagana muslimiinta takfiiriye oo gaalaysiiye muslimiinta de jamaaca iyaguna ma yimaadaan marka waxaaweya bidcadooda fowqa haddana wax kalaa usii weheliyanqofkii hadduu muminiintiiba muminiin u arag maxaa marka xaalkiisu muxuu yahay uma adaa'a zakaati almaali zakaatulmaalka gudashadeedana qalbigi naftiina cabsiiye labadii sabiil buu la dardan maal haddaad heshaan zakadii bixinteeda ku dadaala laa tu'akharu can waqtihaa zakada waqtigeeda lagama dibdhigo zakada waqtigeeda lagama dibdhigo walaa yubkhalu bikaiirihaa zakada inteeda badanna laguma bakiilo an haddii ilaahay maal badan ku siiya zakadaadun ay badato maaha inaad ku bakiisho ma aha nacan ayb oo markay yar tahayna aad bixiso badanaa dadka xoogaa reebaadiya xoolaha dhaqda waa ku badan tahay waxaa laga yaabaa inuu inta xoola geela in allaale inta geeliisu intinta ari inta uu waajibayo ari waa bixina oo uu bixinaya geeliisi markau bato oo geel uu waajibo sakadii ay geel isku bedesho ma bixinayo xoogaa ka bakiila geel inuu yani neef geela inuu xeradiis inta laga wado meel kale marka xero kale la geeyo waa ka bakiilaya nasallasalaam taas marka lama rabo maxaa yeelay dhib waxa uu baqiilayo dhib unbay u tahay walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bimaa aataahum allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharun lahum sayudawaquuna maa bakiluu bihi yowma alqiyaama waa lagu duuduuba iyagoo naar maalinta qiyaama walaa yukfalu layskabana ilooga can yasiirihaa waxeeda yar sakadu hadday wax yar tahay maalan sakada kugu waajibtay hadday dhan tahay wax aad u yar wax yar hadday tahayna dadka shayga yar badana waa iska iloobaan waa ka dhoohanaadaan marka waxuu leeyahay waxeeda yarna lagama dhoohanaado lama iloobo waxeeda badanna laguma bakiyo waltukraj hana la bixiyo min adyabi jinsin jinsi kan u wanaaga badan halaga bixiyo maalkaaga ajnaastiisa kan u wanaaga badan halaga bixiyo waajib ma aha sidaan waa sida feecooda qofka maalkiisa waa fiirina dhexdhexaadka u bixina dhexdhexaadka ayaa laga rabaa waajibku waa dhexdhexaadka ninkii rakarooli samaynayo maalkiisa kan uu fiican dhiibaayana da nin fiican waa isaga naco maxaa yeele nabiga caleyh salatu salam atuu mucaad ku yidhi iyaaka wa karaa'ima amwaalihim maalkooda midka ugu fiican iska jir inaad ka xulato iska jiro marka haddaad maalkaaga adiga kan fiican isagu hadduu dhahaya aniga xoolaha kan ugu fiicanaan bixinaya waa laga qaadaa markaas ilaahay ba ugu dhawaana ilaah wa biawfaa wadnin wadni midka ugu taamnimo badan fa ina allaha tacaala maxaa yeele alleh akramu lkuramaai dadka deeqda kuwa deeqda bixiya kan ugu deeq badan waa ilaahay wa axaqu man qofkan ugu xaqnimo axad kan ugu xaqnimo badan waay ikhtiiran lahu loo dooro ilaahay maalka isagaa ku siiyey zakada aad bixinaysana ilaahay dartii baad u bixinaysaa cid wax loo doorana ilaahay baa ugu xaqnimo badan awal baa saa ku siiyey haddana ilaahay marka maalka aad ilaahay marka aad ajar uga rabto wax fiican ha noqdaan waltucda hana la bixiyo bidiibi nafsin naf wanaageed ha lagu bixiyo naftaadoo jecel oo aan dhibsanaynin hala bixiyo adoo ku faraxsan inaad bixisaba adoo jah dhahayo inaadan dhiibin wey adoo nacaayo oo jah dhahayo wixii haddana ajri iyo qiyaamo aad janno iyo aad ka rabto waa halis watayaquni watayaquni annahaa barakatun hana la bixiyo iyadoo la yaqiinsan yahay annahaa zakadu barakatun inay tahay fil maali maalka ay baraka u tahay ayb wa tadhiirun lahu inay maalka nadiifinayso wasaqda iyo masaaibta inay ka nadiifinayso wa tudfacu ilaa mustaxiqihaa qofka mudan ayaana la siinayaa duuna muxaabaatin nin jeclaysi la-aan adoon dadka kale jeclaysanaynin ninka mustaxiqoo mudanaad siinaysaa maalan yani qofaad jecesho aduu wax la rabto hadduusan mustaxiq ahayn ma siinaysa nin adig aad wax la jeceshahay oo ninaa adig aad waxba la rabin ayaa sakadii mudan waa siinaysaa nin jeclaysi ku socon maysa walaa mutaabacati hawan hawa raacid la-aan walaa hawaadatin iyo yanii subkid iyo salsalaaxid la-aan sawmu ramadaan kaantaana iska dhammaynayna uma siyaamu ramadaan uma siyaama ramadaana naftiinna ramadaanka soonkiisa cabsiya fa inahu cibaadatu siri ramadaanku waa sirta cibaadadeeda cibaada adi ilahay aad is ogtihiin cid kaloo ku og ma laha fa inahu cibaadatu siri weeyaan wa daacatu rabbi rabbi daacadiisa waa wayajibu marka siyaamu ramadaan gaar ahaan kii waajibka ah kuwa kalena sunankaana in lagu dadaalo wayajibu waxaa waajibayo an yuzaada fiihi in lagu daro min xifdi lisaan carabka oo la ilaaliyo ramadaanka soonkiisa waa in lagu daro carabka oo la ilaaliyo walijtihaadu fii saalixinam walijtihaadi iyo in lagu dadaalo fii saalix alcamal camalka kiisa wanaagsan wataxafudi min alkhaطa'i wazalal iyo in layska dhowro gefka iyo simbiririxada wa yuraacaa fii daalika waa la ilaalinayaa weliba layaaliyahu wa ayaamahu soonka habeenadiisa iyo maalmihiisana marka markaad soomantood baahan tahay keliya maaha inaad iska ilaaliso beenta iyo xanteed markaad afurto kadibna oo habeenadiisana inaad ilaaliso habeenadiisana in la ilaalisa u baahan yahi sababto habeenkiina cibaado oo waxaa jirto qiyaamuleylkii maalinkiina soom habeenkii soon maalinkii cibaado habeenkii cibaado maalinkii soon habeenkii waxaan ujeedaa qiyaam maalinkiina soon marka taa inaad marka labadiiba inaad ilaashato macaasidu iyo yani waxaan maxaa isaga ilaali lagu dhahaa waxaan haddaadan iska ilaalinin soonkaagii ayay dhaawacaysaa waxaan haddii aadan iska ilaalinin waxay dhaawacaysaa qiyaamkaagii ayay dhaawacaysaa marka saas darteed yaa isaga ilaali lagu leeyahay camalkaagii baa qayb ka mida ay buraysaa xubuudka ama camal buridda laba dhinacba waa ka imaada shirkiga camalkao dhan waa buriyaa shirkiga gaalnimada camal kasta waa baabi'inay macaasiduna acmaasha qaaray baabi'inay camalkaaga aad kusoo tiiriya tacab beeshay inaad ilaashoweyso waa dhibaato marka sanadka oo dhanna waa saas soonka waa sii daran yahay nacam wayatabicu siyaama wayutbicu wuxuu raacsiinayaa siyaamahu soonkiisa qiyaamahu uu raacsiinaya qiyaamkii oo markaad maalinkii soomantaana qiyaamkii habeenkiina inaad ku dadaashid waqad sunna fiihi lictikaafu ictikaafkiina waa la jideeye masaajidda in la joogo oo lagu ictikaafa laa siyamaa tobanka dambe xaju lbeyti waalcumra beytka ilaahi oo la xajiyey cumradii uma alxaja ilaa beyt illaahi alxaraam uma markaa dabadeed alxaja naftiinna waxaad laasimisaan ood cabsiisaan beytka ilaahay oo loo qasdo man istitaaca ilayhi sabiilan qofkii jid ku awoogo fa huwa fardun xajku waa farad waajibun oo waajiba xajku waa waajib masaladan iyadana aada looguma baraarugsana oo dadkiisa dadkeenna weliba gaar ahaan dad waxaad arkay reer baadiyaha dad xoolo badan badan badan xoolo badan haysto oo hadduu xoolihiisii qaar kamida gado xajkii oo ku tegi kara haddana aan xajinaynin aalim waa hadduu ku dhinta noocaasna waa halisoo cadaab ilaahay u yahay waa khatar walidaalika marka cumar bn khadaab radia allaahu canhu wuxuu yidhi waxaan ku hamiyey dadka aniga mas-uuliyiinta iiga ah gobollada inaan waraaq u qoro oon idhaahdo dad xajku uu ku waajibay oo aan xajinaynin haddaad aragtaan jiziye iiga qaada yani sidii nasraani iyo yahuudi oo kale loola dhaqmo jiziye iiga qaada marka dalxiis iskama aha xajku waa cibaado qofka laga rabo dalxiis ma aha dad badan oo bannaanadaas iyo qurbaha joogana iyaguna waxaan ku aragnay intaas waxaa weye xaj waa ku waajibay ma xajinayaan dad unbay soo dhoofinayaan lacagtay ku xaji lahaayeen daday ku dhoofinayaan yurub ku geynayan taas iyadana marka waxaa weyaan dhibaato kale iyadana leedahay taa laga dadaalo dadka halkan iyaguna lacagta ku haysto oo iska cimri dheeraysanayana inay iyaguna iska ilaaliyaan oo ay toddobaatan markaan gaaraan xaji doonaa iyo inay iska ilaaliyaan haddii ilaahay xoolo ku siiyo markii ilaahay xoolo ku siiya dadeji waqad ruwiya can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam waxaa laga weriy annahu qaala inuu yidhi alxaju almabruuru xajka loo baarinimo falay laysa oo qofkiisa u baarinimo falay laysa lahu jazaaun abaalmarin ma laha ila aljanna janna ma ahani aljihaadu fii sabiili illaahi uma markaa dabadeed qalbigiinna waxaad cabsiisaan buu yidhi ama naftiinna aad cabsiisaan aljihaada fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa oo lagu jihaado in kaanat bikumaa qudratun haddaad awood u leedihiin calayhi jihaadka korkiisa aw amase haddaydnan awood u lahayn maxaad yeelaysaan marka cawna man yastadiicu waxaad naftiinna cabsiisaan ad ku dadaashaan cawna man qof kaalmadiis yastadiicu awoodaayo jihaadka in dacuftumaa canhu haddaad idinka ka daciiftaan dadkii laba u kala qeybiyen haddaad awood u leedihiinna baxa oo jihaadka aada haddaydnan awood u lahayn soo maaha qof aadaayo u kaalmeeya oo sababihii ugu dadaalo ku taageera labadaas marka la imaada iyaduna macam fa haadihi kuwaani buu yidhi marka cumadu faraa'id alislaami islaamka faraa'ishiisii tiirarkoodii wey shanta tiir islaam iyo jihaadka ayb oo jihaadkiina waa dirwatu sanaami alislaam ayb fa haadihi cumadu faraa'id alislaami weeyaan
wa arkaan liimaani weeyaan xaafida calayha ilaaliya yani xaafida ilaaliya calayha kuwan korkooda wasaabiqa ilayha u dhaqtama u tartama ayb wasaabiqa ilayhi u tartama taxuuzaa waxaad koobsanaysaan alkhayr alcaiim khayr weyn watafuuzaa waxaad ku guulaysanaysaan biljri اljasiim ajri weyn walaa tudayicaa xuquuq allahi fiiha xuquuqda alla subxaanahu watacaalana ha dayicinina oo waxaas dhexdooda ah wa awaamirahuna ha dayicinina bihaa fatahlakaa markaa aad halaagsantaan maca alkhaasiriina kuwa khasaare aad la halaagsantaan watandama aad shallaysaan maca almufridiina kuwii gabood falay yani kuwii xadgudbay dhexdooda aad macooda aad ku shallaysaan markaas watandama aad shallaysaan maca almufaridiina kuwii gabood falay macooda dadkii gabood falay aad marka la shallaytantaan oo aad idinkoo iyaga ka mid a aad markaa shallaysaan sidaas hayeelina wabilahi towfiiq sal allah wslam ala
الحمd لله رب العاaلمين وsلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أmا bعd waxaan sugaynay نصيxaة abilwlid الbاjiي رaximh الlah liwaladayhi waxaan soo gaarnay طلب اcilmi cilmiga طلبkiisa طلب اcilmi ayuu marka ku waaninaya labadiisa weli wuxuu leeyahay wclamaa ogaada أنkma inma tasilaani إlى أdاءi hadihi الfaraa'ض واlإtyaani bma ylزmkma minha maca twfiiq اllahi lakma bاlcilm اladii huwa asl الkhayr waclamaa ogaada anakumaa labadiinan inamaa tasilaani waxaad ku gaaraysaan ilىa أdاءi hadihi الfaraa'ضi faraa-ishan gudashadeeda wاlإtyaani iyo la imaansho bima ylزamkmaa wax idinku laasimayo idinku waajibayo laimaatin aadna timaadaan waxaad ku gaaraysaan minhaa maca tawfiiqi illaahi tawfiiqda alla lala qabo oo haddii alla uu idin waafajinayo lakumaa labadiina bilcilmi cilmi alladii kaas oo huwa aslu lkhayri khayrka asalkiisa ah yanii laba shayba wuxuu leeyahay ogaada faraa-isha la idinka rabo waxaad ku gaaraysaan cilmi bacda tawfiiqi illaah inaad la timaadaan waxa idinka idinku laasimayo oo faraa-isha ka mid ahna waxa aad ku gaaraysaan bacda tawfiiqi illaahi iyadana cilmi cilmigaas oo ah aslulkhayri khayrka asalkiisaba ah oo gundhig u ah khayrka wa bihi yutawasalu cilmiga ayaa lagu gaaraa ila albiri khayrka iyo samafalka fa calaykumaa marka waxaad ogaataan ood laasimtaan bialabihi cilmiga dalabkiisa ogaada fa inahu cilmigu hinan weyaan waa qino iyo deeqtoonaansho ayaa ku sugan liqaalibihi qofka daalibkiisa khino ayuu u yahay wa cizun sharaf weeyaan lixaamilihi qofka xambaarsan sharaf ayuu u yahay wa huwa cilmigu maca haadaa intan aan soo sheegnay iyadoo ay jirto assababu alacdamu waa sababta ugu weyn ila alaakhirati aakhiro xaggeeda lagu gaaro waa sabab kan ugu fiican oo aakhiro lagu gaaro sababtoo ah towxiidkii baaba waxaa shardi u ahba cilmi baa shardi u ahba oo alla wuxuu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidenbika walilmu'miniina waalmu'minaat faclam ogow annahu laa ilaaha ila allah imaamu albukhaarina waxau yidhi baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmigu waa ka horeeyaa inta aadan wax dhihin qowlka iyo camalka cilmigaa ka horeeya walidaalika marka towxiidkii qofkii kama ansaxaayo haddaanu ogeyn macnihii laa ilaha illa allah hadaanuba ogeynba warba uusa u hayninba waxaa laga yaabaa inuu marka kaba ansaxinba sababtoo axaadiidta nebiga caleyhi salaatu wasalaam shahaadateynka in lagu badbaadaayo aakhiro oo jannada lagu gelaayo marka uu nebiga sheegana waxaa arkaysaa qaarkood inuu leeyahay man maata wa huwa yaclamu annahu laa ilaha illa allah qofkii dhinto isagoo og laa ilaha illa allah walidaalika shuruudu laa ilaaha illa allah waxaa ka mid a alcilmu waa kow cilmiga waxaa ka horjeeda aljahlu jahligaa ka horjeedo shuruuda lixdaa cilmigaa ugu horeeya alcilmu walikhlaasu walqabuulu walmaxabatu wa ilaa aakhiriha sida macruufka baa nacam marka cilmigu marka waa huwa sababu lacdamu ila alaakhira weyan nacam marka waa in tawxiidkii la barto waxa tawxiidka burinayana in la fahmo laa ilaha illahu macnaheeda in la garto tawxiidkii waxa burinayana in la fahmo nacam waxaa mushkilaa qofkii waxaa laga yaabaa inuu kutub akrinaayo oo funuunta qaarkood ou aad wakti dheer ou siiyey oo wax ku bixiyey wakti dheer maca daalika kelmaddan macnaheeda iyo yacnii kelmaddan nawaaqideeda warba inuusan u haynin taasaa dhici karta nacam aad ma u badan marka in layska jiro oo la ogaado shuruudda laa ilaha illa allahu leedahay iyo shuruuddaas waxa ka horjeedo oo nawaaqidu laa ilaha illa allahu ah fainahu wuxuu yidhi marka bihi tujtanabu shubuhaatu bihi cilmiga ayaa tujtanabu looga dheeraadaa shubuhaatu shubuhaadka wa tasixu isaga ayay ku ansaxdaa wa bihi tasixu alqurubaat daacaadka ilaahay loogu dhawaadana cilmigay ku ansaxaan ayb marka waxaa weye shubuhaadkood waa labada cudur oo qofka diintiisu halista u ah waa laba cudur waay oo ilaahayna qur-aanka uu ku sheegay maradu shahwati wa maradu shubha shahwada jiradeeda iyo shubhada jiradeeda shahwada jiray leedaho ilaahay waa ka odhanaayo falaa takhdacna bilqowl fayadmaca aladii fii qalbihi marad haweenka waa laga reebay inay codka jejebiyaan oo ay cod jiljilicsan oo nimanka jiran oo shahwada la jiran soo jiidanaya inay ku hadlaan maradu shahwa weyaan marka jiradaas kan kalena waxaa weyaan waa maradu shubha oo waa midka ilaahay uu yidhi fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradaa ay fii quluubihim shakun munaafiqiinta quluubtooda shaki baa ku jiro shakiga marka waxuu ka dhalanaa shubhou ka imaadaa marka shubho iyo waxyaabahaasuu ka imaadaa saa daraaddeed marka shahwada iyo shubhada shahwada waxaa looga baxaa oo daawo u ah waxa la yidhaahdo sabarka sabar in shahwadii laga sabro shubhadana waxaa daawo u ah cilmi waa yaqiin waana mid hadda sheekh uu sheegayo labadaas qofku markuu helo uu ka daawoobana alimaamatu fi ddiin ayuu helayaa marka diinka inuu imaam ku noqdo qaala tacaala alla wuxuu yidhi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun a'imo ayaanu ka dhignay reer bani israa'iil kuwii nabi muuse raacay a'immaan ka dhignay amarkeenna ayay dadka ku hanuuninayaan lamaa sabaruu markay sabreen cani shahawaati shahawaati markay ka sabreen wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun aayaadkeennana waxay ahaayeen kuwa yaqiiniyo yaqiintiina waxay ku heleen shubuhaadkii inay iska dafciyaan ayay ku heleen walidaalika sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu dhahaa bisabri waalyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin bisabri waalyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin waa kelimaadka laga dhaxlaya ka mid taha sabarka iyo yaqiinta ayaa waxaa lagu gaaraa diinta in imaam lagu noqdo qofku marka cilmi tiro badan keliya oo aan oo aan lagu dhowrsanin imaam ku noqon maayo maal badan oo helo imaam ku noqon maayo awood tiro badan imaam ku noqon maayo sabar iyo yaqiin cilmi iyo yaqiin shubuhaadka uu kaga dheeraado ou arki karo yacnii xumaa ee shubhada uu fahmi karo meel dheer uu ka fahmi karo iyo sabar ilaahay geliyey oo uu daacaadka ku sameeyo walidaalika ilaahay subxaanahu watacaala nebiyada ilaahay markuu ammaanayo wuxuu ku ammaanay labadaas tilmaan oo waxa uu yidhi wadkur cibaadana ibraahiima waisxaaqa wayacquuba ulilydii walabsaar wadkur cibaadana ibraahiima waisxaaqa wayacquuba ulil aydii awoodda u saaxiibka ah kartida walabsaar ay aragtida dheer cilmi iyo waxaa lagu tilmaamay iyo yanii awood sabarkuna de waa awood midda ugu weyn weeyaan banacam marka wuxuu leeyahay taa marka ku dadaala bihi tujtanabu shubuhaat wa tasixu alqurubaat fakam min caamilin mid shaqaynaya badana yubciduhu camaluhu camalkiisu uu ka fogeynaayo min rabbihi rabbigiisu kasii fogeynaayo badanaa mid shaqaynaayo oo camalkiisaas ou rabbi kasii fogeynayo haddana waa dadaalaya haddana camalkiisa allow kasii dheeraynayaan walciyaadu bilahi wayaktubu maa yataqarabu bihi maa yutaqarabu bihi nacam fakam min caamilin badanaa yubciduhu camaluhu ou ka fogeynayo camalkiisa min rabbihi rabbigiisa wayuktabu loona qoraayo maa yutaqarabu bihi waxa uu ku dhowaanayo alla uu ugu dhowaanayo min akbari dembihi looga qoraayo dembigiisa kan ugu waaweyn waxaas ilaahay uu ugu dhowaanaya waxaa loogu qorayaa dembi alla laga gala midka ugu weyn waa marka mushkilo waa adoo dadaalayo alle u dhowaaw isle haddana waxaa ugu dhowaanaysa min akbari dembika inay noqdaan taana marka maxaa keenaya cilmigii oo aan waxaanba oon war loo hayninba nacam sunnada ma waafaqsan yihin mase ma waafaqsana qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi qul hal nunabbi'ukum ma idinkaga warannaa oo ma idiin sheegnaa bilaksariina acmaalan bilaksariina kuwa khasaarada badan acmaalan xagga acmaasha u khasaarada badan alladiina kuwii waaweeyaan dal sacyuhum hum ladiina hum iyagu alladiina kuwii weyaan dalla sacyuhum camalkoodii ou dhumay filxayaa dunyaa adduunyada dhexdeeda wahum walxaal hum iyaguna yaxsabuuna ay moodayaan annahum iyagu yuxsinuuna inay wanaag falayaan suncan yacni xagga samaynta camalka inay ku wanaag samaynayaan ayay u arkaan saasay isu arkaan xumaan bayna ka shaqaynayaan aayaddan marka mufasiriintu qowl marna waa kala qaadqaadaan marna si ijmaalay u sheegaan cali bnu abi aalib iyo sacdi bnu abi waqaas waxaa laga wariyey aayaddan waxay ka hadlaysaa bay dhaheen hum asxaabu asawaamici waalqisiisuun waa dadka baadariyaasha ah baadariyaalka sawmacadaha ku jira oo yacnii guurkii ma guursanayna dhahayaan oo haddana marka yacnii halkaas ku jiro oo isdhibaayo oo cuntadii qaar iska reebaayo oo dhibkaas haddana ay isdhibaayaan baatilay ku taagan yihiin waxba ka dheefi maayaan asxaabu asawaamici waalqisiisuun saasay ku macneeyeen sacad iyo cali bin abi aalib radia allaahu canhum radia allaahu canhuma sidoo kale waxaa laga wariyey labadooda inay dhaheen kafaratu ahlilkitaab yahuud iyo nasaaraa loo jeedaa yahuuddan madaxa derbiyada ku garaacaayo oo kaniisadahooda ama biyaxdooda jooga oo yacnii aad isu dhibaayo oo cibaadaadka isku dhibaayo waa waxay ilaahay iga sii fogaanayaan waana shaqaynayaan waana sii fogaanayan allay kaga sii fogaanayan tafsiir kale caliy bn abi aalib wuxuu ku fasiray khawaarijta in loo jeedo dadka muslimiinta takfiiriyo oo acmaasha uu ku takfiiriyo dunuubta kabaairta ku takfiiriyo dadka kabaairta ku takfiiriyo muslimiinta oo dhiigga muslimiinta bannaysto oo asxaabtiiba ay ugu horreeyeen dadka dhiiggooda ay bannaysteen dadkaas oo sunnada aan ogolayn xujiyatu sunna aan ogolayn oo muslimka keliya la diriro oon gaalada la diriraynin dadka noocaasoo kaleo tilmaamo fara badan nebigu uu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam nimankaas ayaa cali uu ku macneeyo ibnulkuwa ninkii la dhihi jiray ayaa yidhi aayaddan ii macneeya qul hal nunabi'ukum bilaksariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اdunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca markaasu wuxuu yidhi anta wa asxaabuka adiga iyo asxaabtaada waa yidhi aayaddan saasuu ku yidhi mar kalena wuxuu yidhi antum yaa ahla xaruuraa dadka reer xaruuraa haddaad tihiin khawaarij haddaad tihiin idinka waa yidhi aayaddan isku soo duuduub imaamu dabarisi wuxuu yidhi waxaa aayaddan soo gelaya qof kasta oo alle ugu dhowaado camal oo u malaynayo isagu inuu toosan yahay fil xaqiiqatina shareecada khilaafsan qof kasta oo alle ugu dhowaado camal oo isagu u malaynayo inuu toosan yahay laakiin aan toosnayn aayaddan uu soo hosgelaya marka qofku ha iska barto wuxuu ilaahay ugu dhowaanayo subxaanau watacaala wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi qul hal yastawi aladiina qul waxaa tira hal yastawii ma egyihiin aladiina yacmaluuna kuwa aladiina yaclamuuna kuwa wax og oo tawxiidka alla garanaayo waaladiina laa yaclamuun iyo kuwa aan wax ogeyn ma egyihiin inamaa yatadakaru ululalbaab inamaa yatadakaru waxaa un waansamo ululalbaab cuquusha dadka u saaxiibka ah wa qaala tacaala waxaa kaloo alla yidhi inamaa yakhsha allaaha waxaa alla ka cabsada un min cibaadihi addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin alculamaau culammada ayaa ka cabsadaan ibnu cabaas wuxuu ku fasiray aladiina yaquuluuna aw aladiina yactaqiduuna ana allaha calaa kulli shayin qadiir kuwa caqiidaysan ilaahay inuu wax kasta awoodo kuwaas weyaan kuwa alla ka cabsanayo culammada la sheega kuwaas maxaa yeele qadiiran in qofka ictiqaadsan in allaha calaa kulli shayin qadiir waa qof markaa dee qadarkii oo dhan aliimaanu bilqadar laga wada helay qofka hadduu aliimaanu bilqadar sida ay tahay u ogaadana de qadarkii sifaadkiibaa usoo laabanayo alasmaa sifaat baa soo gelaayo waxaa soo gelaya rubuubiyadii ilaahi subxaana watacaala baa soo gelaya ilaahi subxaana watacaala baa lagu caabudayaa oo sabarkii iyo oo cibaadaadkii kamida baa soo gelaayo diintiisii oo dhan baa marka u nidaamsamayso siduu ibnu cabaas yiri alqadaru nidaamu tawxiid saasoo kale looga weriyey fainahu laa yanfacu maca aliklaali bishayin min dalika camalun wtamasuku yaan idin dardaarmaya qeybta koowaad waxaa weyaan wtamasuku bikitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa oo la qabsadoo lagu dhego tacaala jadduhu ilaahay kitaabkiisa oo la qabsadoo lagu dhego kitaabka allo lagu dhegaa marka waxaa weyaan iyadoo kitaabka alla lagu camal falo oo loo taxaakumo isaga lagu camal falo oo la rumeeyo la weyneeyo la xifdiyo tafaasiisheeda isagaa sheegaya xifdu lqur'aani waalcamalu bihi qur-aanka oo la xifdiya in lagu camal falo ayb waalmuhaabaratu iyo ku sabrid calaa taxafudihi lagu sabroo laguna dadaalo qur-aanka xifdintiisa wa tilaawatihi iyo qur-aanka akhrintiisa iyo waalmuwaadabatu daa'imid cala atafakuri la daa'imo in lagu fakaro fii macaaniihi qur-aanka macaanidiisa wa aayaatihi iyo aayaadkiisa walimtihaalu iyo fartoomid la fartoonaado liawaamirihi awaamirtiisa waalimtihaau in la gaaro laga reebtoonaada walimtihaau ka reebtoonaansho can nawaahiihi waxuu qur-aanka reebaayo in laga reebtoonaado wa zawaajirihi iyo wax uu qur-aanka dadka ka canaananayo halkan marka sheekhu wuxuu ku sheegay qur-aanka in la xifdiyo iyo in la akriyo xifdinta qur-aanku marka waa wax aada muhim u ah khaasatan qofka yar kan weynna muhiimay u tahay nacam fadaa'il fara badanna waa ku soo aroorto fadaaisha ku soo aroorta waxaaba ka midaba nebigu inuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu waxaa ka mida inuu yidhi in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin waxaa ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadda wuxuu ku hormariyey qofka qur-aanka xifdisana yaqaano oo wuxuu yidhi yaumu lqawma aqra'uhum likitaab illaahi fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaan faaclamuhum bisunna waa salaaddii saas uu hormariyey dadkii uxud labalaba iyo ayuu u duugaayo godka u gelinayo nebiga sal ly salam markuu godka gelinayo waa weydiin jiray wuxuu dhihi jiray ayuhumaa aktaru akhdan lilqur'aan yaa qur-aan qaadasho badnaa yaa qur-aan yaa qur-aanka ku aqoon badnaa marka la yidhaha qofkan kii loo ishaaro ayuu godka ku hormari jiray intaasoo dhanba waxay daliil u tahay qur-aanka barashadiisa iyo xifdintiisu inay wax aad iyo aada muhim u tahay laa siyamaa qofka daalibu cilmiga ah ee cilmiga dalbaaya ama rabo inuu dadka tawjiihiyo oo yacnii dacwada maydaanu dacwa ku dhex jira laa siyamaa maba kusii jiro oo yacnii inuu ku dadaalo weyaan waalmuhaabaratu calaa taxafudihi iyo wa tilaawatihi qur-aankii markii la xifdiyaada in markaa la akriya adana tilaawatlqur'aan da fadli badan baa kusoo arooray ilaa nabigu uu yidhi sal l salam laa aquulu aliflaamiim xarfun aliflaamiim hal xaraf waayo ma dhahayo yidhi walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun alif waa xaraf laam waa xaraf miimna waa xaraf halkii xaraf waa toban ajar way marka akhrintiisiina in lagu faajofaajoodo oo aadniba loogu dadaalo almuwaadabatu iyo in la daa'imo cala atafakuri in lagu fakaro fii macaaniihi wa aayaatihi qur-aanka macaanidiisa qur-aankii macaanidiisa in la barto waa haddii qur-aankii inta la xifdiye macaanidii laga tago waa nooc ka mida qur-aankii oo laga hijroodaya culimmadu marka ay fasirayaan qowluhu tacaala wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura marka yacnii rabbiyo ummaddaydii qur-aankan waxay ka dhigteen wax laga hijroodo oo laga tago waxay ku macnaynayaan culimmada ibnu katiir iyo ibnulqayim iyo kale waxay leeyihiin hajriga qur-aanka laga hijroonayo waxaa ka mid a in macaanidiisaba aan la baraninba in macaanidiisaba aan la baranin marka maanta intee qur-aanka macaanidiisa ku dadaasho oo barato inteensa baranin yacnii waa ogtihiin inta aan baranin baa badan bal dadka waxaad arkaysaa in badan qur-aankii waa akhristo karaan waa xifdisan yihiin qur-aankii tafsiirkiisa inay fariistaan laguma karan see marka qur-aanka macaanidiisa iyo alfaadda qur-aanka labada tee ujeeddadu ay tahay macnaha iyo lafdiga tee ujeeddada laga rabaa ay tahay waa macnaha maxaa lafdiga haddaad faatixada akhrin taqaano waxaa weye salaad aad ku tukan kartid lafdiga xifdintiisu waajib cayniya ma aha sawan laakiin macaanidii waxaa laga yaabaa waxaa kaaga xiran waajibaad cayni baa kaaga xirnaya qur-aanka waxaa laga yaabaa shay adiga aad ku dambaabayso inuu kaa celinayo haddaadanba ogeyn ka waran oodan warba u haynin marka waxaa weye kalaamka ilaahay in la qiimo loo yeelo la xifdiyo la akriyo macaanidiisana la fahmo taa in lagu dadaalo weya waxna aan looga mashquulin walimtihaalu liawaamirihi awaamirtiisa in lagu camal fala waay marka fiir marka waa xifdinaysaa waa akrinaysaa macaanidiisaad baranaysaad ku tadabburaysaa waxa loo soo dejiyey waa taas kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi saasaaba loo soo dejiyey qur-aanka waa laysku tirtirsiiye afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha oo qur-aanka in lagu tadabburaa laysfaray waa kaa nacam maxaa marka haddana laga rabaa tadabburka kadib inaad ku camal fasho waalimtihaalu liawaamirihi awaamirta qur-aanka inaad fartoonaado waalintihaau can nawaahihi wa zawaajirihi qur-aanku labow ka koobmaa axkaam wixii axkaamana inaad wuxuu kuu direen la timaado wuxuu kaa reebana ka hartoo qayb kale waxaa weyn waa akhbaar akhbaar wixii akhbaaro qur-aanka uu kaaga warramayn inaad rumaysaa laga rabaa oodan marnaba beensanin hadduu ku yidhaha qur-aanka jannadaa jirto waxaa yocabaa laga helaa naarta saa i saas weeyaan maalinta qiyaamo waxaasaa dhacay waa inaad sideed u rumayso shaki yar uusan kaa gelin atamasuku bilkitaabi wasunna ruwiya can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama nebiga waxaa laga wariyey inuu yidhi taraktu fiikum waxaan idinkaga tegey maa in tamasaktum bihi wax haddaad qabsataan lan tadiluu bacdii gadaashay aydnan dhumaynin kitaab allaahi tacaala ilaahay kitaabkiisaan idinkaga tegey iyo wasunnatii sunnadeeda cadduu calayha binnawaajid goosdambeedyada ku qabsada halkaas marka abulweliid labadiisa wiil himadooda kor u qaadaa himadooda ayuu dhisaa himada yacni qofku waxa uu tiigsanayo weyaan marka waxa uu tiigsanayo waxaa weeye inay noqdaan qur-aanka inay xifdiyaan sunnada inay xifdiyaan oy ku camal falaan tadabburkoodii ee ay fiirfiiriyaan weyaan ibnulqayimna kitaabkiisa laydhaha fawaa'id ulfawaa'id waxa uu yidhi acla alhimami fii talabi alcilmi talabu cilmi alkitaabi waasunna wax yacnii dalabulcilmiga himmada ugu sarrayso qof markuu cilmi dalbaayo himmada ugu sarrayso waxaa weeyaan kitaabkay sunnada inuu dalbo himmada ugu sarrayso waa inuu kitaabkay sunnada dalbo daalibucilmi aan kitaabka iyo sunnada dalbaynin oon baranaynin waxaa weye wax himma a mahaayo himmadiisu meel hoose unbay taagan tahay acla alhimami fii talabi alcilmi talabu cilmi alkitaabi waasunnati waalfahmu can illaahi wa rasuulihi alla iyo rasuul oo wax laga fahmo way kitaabka ilaahay hadalkiisaa ku yaalla soo maa marka hadalka alla inaad isku daydo horta inaad wax ka fahmto sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad isku daydo inaad wax ka fahmto nacam ayb waalfahmu can illaahi warasuulihi nafsa almuraadi wa cilma xuduudi almunazali shayga la soo dejiye kitaabka yacni xuduuddiisa inaad fahmto inaad alla muraadka oo aayadda ka leeyahay rasuulka muraadka oo xadiidka ka leeyahay inaad gara karto ad fahmaysid himada ugu sarraysa taa weyaan walidaalika dadka waxaad ku arkaysaa qaar badan oo himadoodu ay iska gaaban tahay weli ibnulqayim markuu sii waday fawaa'id ulfawaa'id waxaa ka mid a dadka himadooda kusoo koobay cilmulkalaamka iyo falsafada iyo waxyaabahaas iyo kusoo kooba iyo dadka himadooda kusoo kooba masaa'isha shaadka ah masaa-isha shawaadda ah oo yacnii mar walba raarraadinaya masalada shaadka oo ama hal caalim uu ku tegey ama hal sheekh uu ku tegey iyo jumhuurta uu ku khilaafay iyo masaa-isha khilaafka u badan qofka halkaas keliya uu raadinayo o baranayo oon kitaabkii iyo sunnadiiba muraadba aan ka lahayn inuu barto ee marka kitaabka iyo sunnada la fasiraya ka caajizaya marka masaa-isha laga hadlaayo culimmadii hore isku khilkhilaafeenna ama masaa-isha shaadka ahna aad yacni nafas dheer u haayo kaas waxaa weeye waxaa uu leeyahay ibnulqayim kitaabkiisa fawaa'id ulfawaa'id qofkaasi ogow cilmiga inuusan wax himma u haynin marka qofka waxaa kitaabka iyo sunnada inuu aada ugu dadaalo waqti haddaad babeerdaraynayso waqti bixinayso kitaabka iyo sunnada ku bixi waqtigaada waqad nasaxa daacatu rasuuli daacatu rasuuli wa maxabatuhu rasuulka daacadiisu haddana faraya iyo jacaylka nebiga la jeclaanayo waqad nasaxa lana nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nebiga waa noo khayr miiray wa kaana bilmu'miniina raxiima wa kaana nebigu wuxuu ahaa raxiiman mid u naxariista bilmuminiina muminiinta u naxariista ayuu ahaaye wa calayhim mushfiqan mid aad ugu dhimriye korkooda ayuu ahaa walahum naasixan mid u khayr miira ayuu ahaa facmalaa biwasiyatihi nebiga dardaarankiisa ku camal fala cid nebiga idinkaga fiican oo idinkaga khayr miirid badan ma jirto nebi kastana saasuu ahaa qur-aanka haddaad akhriso waa ku arkaysa wa ansaxu lakum wa aclamu min allahi maa laa taclamuun wa ana lakum naasixun amiin qaala yaa qowmi laqad ablaqtukum risaalata rabbii wanasaxtu lakum walaakin laa tuxibuuna annaasixiin waa ku arkaysaan nebi kastaa dadkiisa waa u khayr meeray waana la dardaarmay marka wuxuu leeyahay khaasatan nebigeena calayhi salaatu wasalaam haddana aadou mu'miniinta ugu dhimrin badnaa waa u naxariisasho badnaa waa u khayr meerid badnaa facmalaa biwasiyatihi dardaarankiisa ku camal fala wasiyadiisa maxay ahayd uusiikum bitaqwa allaahi waasamci waaaca saas ahayd alla subxaanahu watacaala ka cabsada madaxdiina adeeca oo ka dambeeya dardaarankii cibaad ibni saari xadiidkiisa saas ah iyo dardaaranno kaloo tiro badanoo nebiga u dardaarma ittaqi illaha xayumaa kunta wa atbici sayi'ata xasanata tamxuhaa wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan waa fara badan yihiin dardaaranadiisa waqbala aqbala min nusxihi nusxigiisana aqbala wa ahbitaa kusugnaada fii anfusi ku suga fii anfusikumaa naftiina dhexdeeda almaxabata lahu jacayl aad isaga jeceshihiin jacaylka aad jeceshihiinna naftiina geliya oo ku suga maxaa yeel jacaylka nebiga waa iimaankuu ka mid yahay qof aan nebiga jeclayn mu'min maba ahaaba jacaylka haddii aslulmaxababa haddaysan qalbiga ugu jirin nebiga wax maxabo oo jacayl bartiisba hadduusan nebiga u qabin qofkaasi mumin maba ahaba muslimna ma aha waa laakiin jacaylkii haddana la kala badan yahay dabcan dadku isku wada jacayl ma aha maxaa yeele jacaylka calaamadiisa waxaa weye ninkii nebiga jecel sunnadiisa u degdegi og yahay marka haddaad aragto qof kaaga degdegi og sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam jacaylka nebiga waa kaa badsaday qofkaaslaakiin haddii jacayl dhanba lagaa waayo oo bal jacaylka booskiisa bukdi iyo nacayb qalbigaaga oo kuu gala nebiga caleyhi salaatu wasalaam gaalnimo meeshaasay ku idishahay ku dhantay walciyaadu bilah waa tii uu cumar ku yii ku yii uu ku yidhi yaa rasuul allah inii la uxibuka rasuulka ilah anu waa ku jeclahay inii axabu waxaan kaa jecelahay yii min maalii ahlii maalkayga iyo ehelkayga iyo wanaasi ajmaciin markaasuu yidhi nabiga sal l salam laa zilta yaa cumar weli markaasuu wuxuu yidhi ilaa aad naftaada iga jeclaato markaasuu yidhi xataa naftaydaan kaa jeclahay markaasuu ina yidhi nabiga sal l slam alaana yaa cumar alaana yaa cumar macnaha maaha cumar markii hore inuusan nebiga jeclayn maaha macnaheedu wou jeclaa laakiin mar haddii naftii iyo runtiibau sheegay naftiisii nafteyda marka laga reebo inta kale waa kaa jecelahay uu yidhi markii dambe markuu ogaaday kadibna maxabadii naftii xataa waa uga hormariyey oo nebigu ka hormariyey jacaylkiisa caleyh salaatu salaam markaasuu yidhi haddaa iimaankii kaamilkiisii aad gaartay yacnii markii hore kamaalka waxbaa ka dhinaayo unbaa ka dhinaay waridaa bimaa jaaa bihi iyo waridaa raalli ahaansho lagu raalli noqdo bimaa jaaa bihi wuxuu nebiga la yimid calayh salaatu wasalaam marka aad nebiga jecesha waxuu la yimid waa inaad raalli ka noqotaa waxa uu la yimid haddaadan raalli ka ahayn waxa uu nebiga la yimid calayhi salaatu wasalaam haddaadan raalli ka ahayn waxaa weeyaan iimaankaaga isaguna sidoo kale iimaan melihi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima xasaasiyad iyo qalbiga inuunan dareemin oo marka xukunka nebiga iyo wax allaale waxau la yimidna samca wa daacatan leyda waliqtidaa iyo ku dayasho bisunnatii lagu daydo ayb waliqtidaaa ku dayashana ku suga naftiina bisunnatii lagu daydo iyo walinqiyaada lahu iyo hogaansa nebiga loo hogaansamo wadaacata iyo adeecid lixukmi xukunkiisa la adeeco iyo walxirsa dadaal calaa macrifati sunnatihi sunnadiisa barashadeeda lagu dadaalo walxirsa dadaal calaa macrifati sunnatihi sunnadiisa in la garto ku dadaalid lagu dadaalana naftiina geliyo oo ku suga oo sunnada nebiga iyo dadka aaraa'dooda ina isku mid kuu noqoto lama rabo oo nebiga sunnadiisa in la barto oo kutubaha ugu yar laga bilaabo ilaa iyo umahaadka iyo la gaaro oo xadiidka nebiga qofka uu dalbo xadiidka rasuulka caleyh isalaatu wasalaam hadda yacni waxaa weyaan dadkii tafsiirkii iyo axaadiistii rasuulka waxna iyadoon looga qaadaynin looga qaadanaynin waktigoodii inay wakti kamida u bixiyaan oy tafsiir ama xadiid dhegaystaan adduunyadii baa kala weynaatay oo kalena marka badnaatay marka qof walbow inta nebiga jacaylkiisu wax qalbigaaga adi waxaa weye shayga bani aadamku qalbigiisa hal meel ma taagna waa xaaritun hammaam ah bani aadamku waxaan waxaa weye jacaylka alle iyo jacaylka rasuulka waa ziyaadayaan waa nuqsaanaa gelayso nuqsaantii ziyaadada maxaa keenaya inta aad qur-aanka iyo sunnada u dhowdahay laakiin haddaad adiga yacni sanawaad ama shuhuur bilo haddaadan xadiid dhegaysanin qur-aan dhegaysanin xaggee kaaga imaanaya marka jacaylka nebiga caleyhi salaatu wasalaam fainamayb walxirsa calaa macrifati sunnatihi iyo wa suluuki sabiilihi jidkiisa qaadideeda aad ku dadaashaan faina maxabatahu nebiga jacaylkiisa taquudu ila alkhayri khayr ayay qofka u hogaaminaysaa wa tunjii waxay ka korinaysaa min alhalakati wa shari halaag iyo shar bay ka korinaysa maxabadaada nin walbaa waa sheega karaa laakiin maxabada nebiga maxaa daliil u ahna waxaa daliil u ah dhaqangelinta sunnadiisa la dhaqangeliyo qofaan sunnadiisii dhaqangelinaynin bal sunnadii nebigaba u haysta inay bidco tahay waxa uu la dirira habeen iyo maalin waa sunnadii nebiga iyadiibuu bidco u haystaa see nebiga u jecel yahay qofkaa marka waa beentiis waa ibdicaa waa jacayl oo sheegasho ah waxa uu dadka ku caayanayo waa sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam taasoo kale nebiga ma jecla nebigaan ku sallinaayo ku leeyahay wa ashribaa quluubakumaa qalbigiina cabsiya maxabata asxaabihi ajmaciin asxaabta rasuulka jacaylkooda qalbigiina cabsiya yani nebiga jacaylkiisii markuu ka yimid kadib ayaa haddana asxaabu rasuulilahi la jeclaa maxaa yeele waxaa weyaan dadkii diintana soo gaarsiiyey nebigana taageeray ilaahayna qur-aankiisa uu ku ammaanay wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canhu waa dad ilaahayna ka raalli noqday iyagiina uu ka raalli iyagana allay raalli ka noqdeen iyagana ilaahayna raalli ka noqday subxaana wa tacaala waashribaa quluubakumaa maxabata asxaabihi ajmaciin oo asxaabtiiba u baraa fiiri ilmaha iyagoo yareera weli waxaa la doonayaa marka nebiga jacaylkiisa in la baro tawxiidkii baa la baraa shirkigii baa looga digaa nebigii baa la barayaa nebiga jacaylkiisa marka sida lagu baraa maxaa ka mid a in taariikhdiisii wax laga baro ilmaha yareerka oo magaciisii la baro hooyadiisi la baro aabihiis la baro magaciisa meeshuu ku dhashay la baro iyo waxyiga waktiga uu kusoo degay in la baro shaksiyadii nebiga in la baro ilmaha shaksiyadii nebiga marka la baro meesha uu joogo iyo maqaamka nebiga uu mudan yahayna loo sheego kadibna in la baro asxaabtii nebiga la soo halgantay nacam maqaamka iyaguna ay mudan yihiin nacam cunug shan iyo toban sano kor u dhaafay oo haddii abubakar la weydiiye ama nebiga xaggoo ku dhashay la weydiiye meelo meeloo u raaca aan aqoonin hadhow inaad eedaysa ma aha cunuga adaa eedda iskale nacam qofkii dhalay baa eedda iskale nacam haddaanan adiga aqooninna macallin u samey baro macallin baro u samey u yeelay ilmaha hadda fiiri wixii lagu tarbiyeeyey haddaad guriga telefishin usoo dhigto ilmaha oo cayaaraha ay daawadaan dhaqso waxaad arkay waa qabanaya dadka banooniga cayaara magacyadooda si sahal adoon u sheegin adoon u sheegin sidoo kale si leeda haddaad ilmihii marka aad diintii ku tarbiyeysad u sheegto har iyo habeen aad maqashiisa mar walbo waa qabanaya canuga marka wixii loo sheego wa tafdiila ala'immati qalbigiina waxaad cabsiisaan a'immadii oo minhum asxaabta ka mida addaahiriina ee daahiriinta ahaa fadligooda sheega oo qalbigooda cabsiye qalbigiina cabsiye abi bakrin wa cumara wa cuhmaana wa caliyin radia allahu canhum waa khulafaa raashidiin si gooni ah afartaa haddana yani qalbigii jacaylka fadligooda yani qalbigiina cabsiye wanafacnaa bimaxabatihim jacaylka aan jecelnahay allah nagu anfaco tawasul fiicano sharci ah sababtoo ah asxaabta oo la jeclaado min aliimaanay ka mid taha min alacmaali saalixa ilahay marka waa loogu dhowaa karaa waxna waa lagu weydiisan karaa walzimaa laazimiya anfusakumaa nafafyaalkiina xusna ta'wiili tafsiir wanaagsan limaa shajara baynahum asxaabta wixii ka dhexdhacay wixii asxaabta ka dhexdhacay oo iyagu dhexdooda ee dagaal ahna tafsiir wanaagsan qalbigiina u geliye midkoodna fisqi iyo bidcaha ku xukuminine wixii ka dhex dhacay idinka maadaama gacmihiina ay ka nabad galeen carabkiina ka nabadgeliyen sidaas yeelan oo labada kooxoodba inay laba kooxood oo mujtahidiina ay ahaayeen kii marka sawaabka ku taagnaan inuu laba ajar leeyahy ka kalena hal ajar inuu leeyahay waictiqaada aljamiili waxaad qalbigiina gelisaan sidoo kale ku sugtaan naftiina aada laasimisaan waictiqaada aljamiili shay wanaagsan oo loo caqiideeyo fii maa nuqila canhum wix asxaabta laga soo guuriyey wixii laga soo guuriyey oo laga sheeg sheegay sheekooyin ah wax wanaagsan ka ictiqaadiye idinka halkan marka wuxuu diidaya dadka in la baro mataalib saxaaba shiicada iyo dadka marka firaqa bidcada waxay sameeyaan ayagu dadkooda waxay baraan asxaabta gafafyaalkooday soo aruuriyaan markaasay dadka uga sheekeeyaan asxaabtu awalan dembi macsuum horta kama ah oo ambiyada ilaahay unbaa macsuuma gafkooda laakiin in la aruuriyo oo dadka looga sheekeeyo waxay tusaysaa nacayb asxaabta loo qabo gafkooda in laga sheekeeyo sababtoo ah gafkooda marka loo barbar dhigo xasanaadkooda gafkoodiiba wuxuu noqonaya xasanaadkii baa la tegaya saasaana nebiga siiradiisaba ahayd calayhi salaatu wasalaam xaatib ibnu abi baltaca markii uu nebiga ka warbixiyey markii uu makafatxu maka u socdo markii uu ka warbixiyey uu yidhi reer maka oo u sheegay gaaladii maka joogtay uu yidhi nebigaa idinku soo socdo waa tii nebiga loo waxyooday naagtii oo warqadda u dhiibay waa tii la yidhi cali iyo zubayr la yidhi ka dabataga haweentaas ka soo bixida warqadda ay waddo waa laga daba tegey haweentii warqaddii baa laga soo bixiyey waa laga helay xaadib sir marka oo u gudbinayo gaalada ayay noqotay marka warqaddii nebiga markii loo keenay calayhi salaatu wasalaam maxaa kugu wacan sidaan markaasuu yidhi yaa rasuul allah nacayb aan anigu diin nacabahay ama aan yacni nifaaq dartiis waxaan uma aanan samayninuu yidhi laakiin wuxuu yidhi qof walbaa dad baa maka u jiro xoogaa looga cabsadaa anigana ilmo iyo dad dacafo ayaa maka iga jiraan qabiil iyo dad meeshaas ilaaliyana kuma lihi xoogaa intaas asxaankaas yarkaa waxaan is idhi balla kugu ilmahaagaa kugu dhaqaaleeya arrintaa iyadaa markay dhacdaa cumar marka uu yidhi dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq marka qoortaanka jare idaag u yii nbiga nebiga markaasuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi wuxuu yidhi lacala allaha alaca calaa quluubi ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum fa inii qad kafartu lakum dhaafuu yidhi maxaad ka ogtahay yii ilaahay inuu dadkii reer bader quluubtoodii ayuu daalacday markaasuu yidhi waxaad doontaan sameeya waa idin dhaafay nacam marka kownuhu badri uu ahaa ayaa looga dhaafay dembigaas dilkaas nacam oo uga nabadgale marka xasanaadkooda ayaa weyn laakiin maanta hadduu nin wax noocaas oo kale sameeyo sir noocaas oo kale hadduu sameeyo waa la dilay jaasuuska xadkiisu waa dilo waana madhabka imaam maalik iyo aimada ahluxadiidka badankood ay qabaan hadday ku cadaato khayaano noocaas oo kale isagoo ahlu xarbiga u jaajuusaayo in la dilo ninkan marka dilka muxuu uga baaqday saxaabigan manqabadaas badri badrinimada uga baaqday badrinimada ay uga baaqday saas oona ibnulqayim zaadka uu kuleeyahy zaad ilmacaadka marka asxaabtii in sidaa marka waxyaabahaas marka aan loo faqad ruwiya can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam waxaa laga wariyey waana xadiid saxiix ahee laa tasubuu asxaabii asxaabteeda ha caynina fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa allah nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtee low anfaqa axadukum midkiin hadduu bixiyo midla uxudin buurta uxud oo kale oo dahaban dahab ah maa balaga mudda axadihim midkood koombo uu bixiye ma gaaraayo walaa nasiifahu koombo nuskeed uu bixiyena ma gaaraayo saxaabi koombo uu bixiyey ama koombo nuskeed uu bixiyey ma gaarayo buurta uxudoo dahab haddii diinta loo bixiyo qof u bixiyo kale marka manqabadaasay leeyihin faman laa yabluqu faman ruux laa yabluqu uusan gaaraynin nasiifu muddihi mudki koombadiisa nuskeed midla uxudin dahaban buurta uxudoo dahaba ayna u dhigmaynin fa kayfa yuwaasanu fadluhu fadligiisa sideebaa loola miisaantamaya marka sideebaa xagga fadliga loola ekaa karaa mase yudraku sideebaa loo gaarayaa sha'wuhu qofkaas yacnii meesha uu joogo heerka uu taagan yahay sideebaa loo gaari karaa fa kayfa yuwaasanu fadluhu aw yudraku sha'wuhu fakayfa yuwaasinu fadlahuna waa la dhihi karaa fakayfa sideebow yuwaasinu qof dambe oo ugu dhigmi karaa fadlahu fadligiisa aw amase yudriku oo u gaari karaa sha'wahu meesha uu gaari walaysa minhum ka mid maaha iyaguna radia allaahu canhum ilaa man anfaqa alkaiir asxaabta rasuulka ka mid ma ahan ilaa wax badan bay bixiyeen yacnii koombadiisa intaas la eg saxaabiguna koombo ka badan buu bixiye dabcan saasuu ka wadaa tawqiiru lculamaai waliqtidaau bihim nebigii iyo asxaabtii markii laga soo hadlay culimmadii ka dambeysay iyaguna maamuus iyo ixtiraamay u baahan yihiin ayay mudan yihiin ilmihii yaryaraa marka ilmihiisii saasbu u dardaarma marka abulweliid uma tafdiila ataabiciina yani waashribaa quluubakumaa tafdiila taabiciin taabiciinta inaad fadli siisaan naftiina cabsiiye iyo waman bacdahum dadka iyaga ka dambeeye oo min ala'immati waalculamaai ah raximahum ullah wataciima iyo weyneyn lixaqihim aad ku weyneynaysaan xaqa ay leeyihin dartood waliqtidaaa iyo ku dayasho bihim culummadaa lagu dayanayo iqtidahooda iyo daacadooda laakiin wuxuu ku xiran yahay waxaa weyaan daacatu rasuulay ku xirantahay intay rasuulka adeecayaan ay adeecsan yihiin waxay ku adeecaan nebiga lagu adeecaya wixii iyaga markaa ay nebiga ku khilaafaan lagu adeeci maayo iyaguna dabcan nebigu kas uma khilaafayaane waxaa laga yaabaa inaysan xadiidka nebiga aanu soo gaarinba ayaa dhici karta ayb halkaas marka mukhaalafada meelahaas ka imaan karta waalakda iyo qaadasho bihadyihim hadigooda la qaato habdhaqankooda iyo maamuuskooda iyo waliqtifaa'a iyo raadraacid liaahaarihim raadadkooda la raaco iyo wataxafuda iyo dhowrsanaan liaqwaalihim lagu dhowrsanaado wataxafuda dhowrsanaan liaqwaalihim aqwaashooda yacnii lagu dhowrsanaado yacnii la xifdiyo aqwaashooda in aqwaashooda la xifdiyo la ogaado si loogu istinaas loogu sameeyo iyo wictiqaada isaabatihim iyo isaabadooda yani inay yani xaqa inay asiibsan yihiin in la ictiqaadsanaado oo dad ahlu baatil aan loo qaadanin yani xaqa waa dhici kartaa mar inuusan asiibin laakiin cumuuman marka cumuuman laga hadlayo yani calaa wajhi lijmaal a'immada diinta looga marqaati kacay xaqa waa musiibiin fi lxaqi weyaan sida haalibka anacon marka taa in la ogaado aan ahlu baail laga ictiqaadinin intaan marka taabiciintii iyo culummadii buu kuleeyahy haddana gaar ahaan culamadii taabiciinta iyo taabicu taabiciin saddexdii qarni gaar ahaan haddana nebiga fadli gaar ah ayuu ku sheegay sala allahu alayh ali wasalam marka waa la weyneynaa xaqa ay leeyihin baana lagu weyneynayaa sababta waxaa weya tawqiiru alculamaa waxaa lagu weyneynaya waa cilmiga uu xambaarsan yahay cilmiga uu xambaarsan yahay ayb walidaalika nabiga calayhi isalaatu wasalaam xaafid alqur'aanka waa weyneeyey wuu ixtiraamay sidoo kale wuxuu ixtiraami jiray dadka iyagana yani ahlulfadli oo ahlucilmiga ah ayb oo weliba waa tii uu yidhi marka iqra'u lqur'aana min arbacin qur-aanka afar ka akhrista waa tii uu yidhi gaar ahaan oo kuwaas fadligooda u sheegay cabdullahi bni mascuud iyo mucaadi bni jabal iyo ubay bnu kacab iyo saalim mowla abi xudayfa marka waxa weyaan waa muujin jiray nabiga caleyh salatu salaam fadliga dadka ayb waliqtidaaa bihim walaqda bihadyihim oo la qaato hadyigooda oo la qaato marka iyadana hadyiga culummada waxaa weyaan diintii sida looga baranaayo diinta iyo habdhaqankana looga baranayo habdhaqan wanaagsan walidaalika culummada waxay leeyihiin qofka haddaad kutubu taraajim aad akhrisaan waxaad ku arkaysaa iyadoo laleeyahay qofkaasi hadyigiisa saa isaabuu ahaa fulaan ayaan u tegey qabla intaan cilmiga ka qaadanin hadyigiisaan ka qaatay wahaakada marka hadyiga muhiimkiismuhiimadiisuu leeyahay waliqtifaa'a liaahaarihim iyo raadadkoodu la raaco iyo wataxafuda liaqwaalihim iyo ictiqaadi isaabatihim culammada marka saddex bay dadka ku yihiin culammada dad ahlu ifraad ah iyo dad ahlu tafriid ah iyo dadka ahlu sunnada oo wasad ah ahlu ifraadka waxaa weyaan waa dadka ahlu quluwiga ah oo culummadii quluwibay ku sameeyeen waxyaabahaano mas'alo kasta oo shiikhiisu yidhaahdo madaxa ay u saaran tahay war xadiidkaana soo aroora haddii la yidhaha maya u leeyahay adiga shiikha maa ka aqoon badan tahay shiikhii isagoo og xadiidka xadiidkaana inuusan yacni inuu dhinac maray ayuu haddana shiikha cudurdaarkiisa u leeyahay hadduu ahlu cilmi yahay cudurdaarkiisa waa leeyahay isagu laakiin adiga haddii xadiidka nebiga kusoo gaaro cudurdaar maad leeda malihi cudurdaar malihi sooma garani midda labaad waxaa qolada labaad waa ahlu tafriid oo yacni dadkaas aan hor qolada horan sheegay hadday arkaan marka hal nin oo caalima oo mas'alo lagu khilaafay waxay leeyihiin marka culummada xaqoodii baa la baksiyey waa la nuqsaamiyey waa la necab yahay culimmadii baa kan la yeelaa saasay dhahayaan marka culummada waa kee ninka caalimka oo aan hal gefna aan lahayn maba jiran walidaalika imaamu shaafici wuxuu yidhi ajmaca ahlulcilmi calaa ana man istabaanat lahu sunnatun an laa yadacaha liqowli axad culummada waxay ku ijmaaceen yidhi qofkay sunna u caddaato inaysan u bannaanayn inuusan uga tegin qof warkiis qof warkiis inuusan sunnada uga tegin waa ijmaac asaga imaamu shaafici wuxuu yidhi haddaad aragtaan xadiidka iyo qowlkayga iskhilaafsan qowlkayga ka taga xadiidka qaatooda imaamu shaafici aimada dhanna saasay ahay ayb kuwa hadda joogana saasaa loola dhaqmaa a'immatu zaman a'immada zamankan jooga ama culummada waqtigan joogtay mucaasiriintana habkaas unbaa loola dhaqmaa mas'alada ay isku khilaafeen sida raajixa midka xadiidka u dhow yaa la qabsanaa kan kale qowlkiisa waa laga tegaa ha laga tegaa marka mmacneedu ma in la nuqsaamiye miya ma ahan in la nuqsaamiyeyb maxaa yeele sunnada nebiga cid koobi karta cid xifdi karto oo dhammaanteed wada xifdin kartaa ma jirto sidau imaamu shaafici uu yidhi risaalada uu ku yidhi qof sunnada nebiga wada xifdiyey ma jiro yii nin kasta wax unbaa dhaafay walidaalika imaamu shaafici wuxuu yidhi imaam axmed uu ku yidhi adiga axaadiidta waa nooga aqoon badan tahay yii xadiidkii aad maqasho ii sheegu yii xijaazi ha noqdo hadduu doono ha noqdo shaami ha noqdo waa qaadanaya marka qolo waa qoladaas qolada labaad waxaa wey waa ahlu tafriid yani culummada wax xaqa oo ay u ogol yihiin ma jirta nacam culummo kasta waa isku taagayaan wax xaqa oo u ogolyaha male waa baatil iyo bidco iyo wuxuu ku sheegayaa waxaysan laa'iq u ahayn dadka ahlucilmiga ah masaa-isha in loo celiyo la rab u celi maayo nacam shuqulkuma laha waxaas o dhan culummada wax ay mansilo ay uleeyihiin ma jiro waa ahlu tafriid dadka iyaguna nacam wasadkuna waxaa weyaan culummada in xaqooda la siiyo masaaisha in loo celiyo dadka ahlucilmiga loo ixtiraamo wanaagooda la ictiqaadiyo meeshii ay xaqa ku khilaafeenna kan aan xaqa khilaafin in la raaco ilaa culummada dhan xaqa ma wada khilaafayaan kulligood maogtahay sida saxdaa marka waa dariiqaas damba marka wuxuu leey wactiqaada isaabatii marka macnuhu sidaas weyaan